alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin washhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamada cabdullaahi warasuuluh khayru man sallaa wasaama waxaj salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacd in shaa allahu tacaalaa mowduucan waxaan ku soo qaadanaynaa laba arrimood arrinta koowaad tobanka dambe ee bisha ramadaan waxyaalaha la yska dalbay oo muhimka ah bay noqonaysaa arrinta labaadna waa leylatul qadriga labadaas arrimood arrinta hore nebiga calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay werisay sawjadiisii ahayd waxay tidhi kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu ahaa idaa dakhala alcashru tobankii markay soo galaan dambe waa alcashru alakhiir waa tobanka dambe haddii la gaadho shadda mi'sarahu nebigu wuxuu adkayn jiray calayhi salaatu wasalaam hoos guntigiisa waxay ka dhigan tahay dumarku ka dheeraan jiray guntiga iskama furi jirin cibaadadu ku dadaali jiray habeenku ku noolayn jiray qiyaam iyo ehelka inuu toosiyo wa axyaa leylahu habeenkiisana nebigu waa noolayn jiray cibaadadu ku noolayn jiray wa ayqada ahlahu ehelkiisana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa toosin jiray xadiidku waa imaamu bukhaari xadiiduu soo saaray iyo imaamu muslim labaduba markaas sida xaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga uu ku sheegay riwaayo xadiiduu warinaya imaamu tirmidi ayay umu salama leedahay waxaan leeyahay gabadhii zaynabo bintu ummi salama ahayd ummi salama dhasha ayaa waxay tidhi lam yakun innabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu muusan ahayn idaa baqiya min ramadaan casharata ayaam ramadaan markay toban beri ka baaqi tahay nebigu muusan ahayn yadacu mid ka taga axadda min ahli qof ehelkiisa ka mid ah oo yudiiqu sqiyaama qiyaamka awooda istaagi karo qiyaamuleyl la imaan kara ilaa aqaamaha nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu toosin jiray wuu qiyaamku macnaha geyn jiray waxa weeyaan waa waxa weeyaan qiyaamkaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku oogi jiray riwaayo kale waxay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yejtahidu fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe mid dadaala maa laa yejtahidu fii hayrihi hayrkiis wuxuusan dadaalinoo tobankaas mooyaane maalmaha kale ama tobankii dhexe ama tobankii ka sii horreeyey calayhi salaatu wasalaam dadaalowsan iyo juhdi uusan ku bixin ayuu nebigu ku bixin jiray tobanka dambe ee bisha ramadaan marka acmaal buu nebigu ku khaas yeeli jiray tobanka dambe ousan maalmaha kale la imaan ama bisha inteeda kale uusan la imaan waxaa ka mid ahayd ixyaau leyl hameenka oo markaas la nooleeyo cibaado lagu nooleeyo laga yaabaa marka hameenkao dhan ba inay tahay oo cibaadada hameenka o dhan ba ku nooleyn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa weeyaan tobankaa dambe cinaayo gaara in la siiyo ayaa loo baahan yahay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam bishu markay dhalato qiyaamkii iyo cibaadadiina waa la imaan jiray waana seexan jiray markii uu maaragtay hurdada cibaadada dhammayso mar hadday gaadho bishu afar iyo labaatan nebiga calayhi salaatu wasalaam indhahaba iskuma geyn jirin waxa weeyaan soo jeed iyo cibaadou nebigu la imaan jiray waa tobankii dambe ayib sababtoo ah waxa weeyaan waa khaatumadii iyo gebagabadii bishii ramadaano waxaa la isku boorinayaa khaatumo wanaagsan in lagu dhammeeyo khatamana allaahu lana waliaxbaabina bikhayrin bimanihi wa karamih aamiina yaa raba alcaalamiin markaa xadiid kalea tilmaamayey nebiga calayhi salaatu wasalaam rag saxaabadiisii ka mid ah leylatulqadriga manaam in lagu tusiyey todobada dambe ee bishana laga tusiyey sida imaamu bukhaari iyo imaamu muslim bay wariyeen labaduba ee nebigu ku yidhi markii dambe waan u jeedaa ru'yadiinnii inay isku waafaqday toddobada dambe qofkii ku dadaalaya leylatulqadriga ha kaga dadaalo toddobada dambe marka waxa weeyaan leylatulqadrigu bisha ramadaan buu ku jira gaar ahaanna tobanka dambe uu ku jira gaar ahaanna tirsiga isdheer sida hadda riwaayadan ay caddaynayso toddobada dambe waxaa loogu rajo badan yahay toddoba iyo labaatanka kow iyo labaatankana waa la tilmaamay saddex iyo labaatanka waa la tilmaamay kulli axaadiis baa ku soo arooray markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiisaasoo dhan ayuu inoo ku caddaynaya calayhi salaatu wasalaam dayib dee leylatulqadrigu waa hameen sharaf badan qur-aanka kariimkaabaa inoo caddeeyey ina anzalnaahu bismi illaahi araxmaani araxiim ina anzalnaahu fii leylati alqadri ilaahay waa isaga leh qur-aanka soo dejintiisu inay leylatulqadri dhacday markaasaa misna weynayn la weyneynaya waxaa la yidhi wamaa adraaka maa leylatulqadr maxaa ku ogeysiiya yaa rasuula allah leylatulqadrigu waxa ay tahay deedna jawaabtii baa lasiiy waxaa layidhi leylatulqadri khayrun min alfi shahr waxay ka khayr badan tahay leylatulqadri kun bilood kun bilood ee ummaddii hore waxay ahaayeen nin maalan reer bani israa'iil intuu hubkiisa qaato oo fii sabiilillaahi jihaad u baxo buu kun bilood macnaha sidaa ku jiray markaasaa muslimiintii la yaabeen cibaadada iyo daacada iyo waxay raggaasi samayn jireen cimriga ay heleen markaasaa la yidhi kunkii bilood iyagu sida ay ahaayeen hal hameen oo ka khayr badan ayaa laydin siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan muxamadiyadaasii nebiga calayhi salaatu wasalaamna loogu soo dhiibay xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waa isagii tilmaamayey ummadda in la tusiyey cimrigeeda ummadihii ka horreeyey cimrigoodiina waa la tus markaasuu ummaddiisa cimrigeedii yaraystay oo wuxuu nebigu markaa ka baqay inaysan camalka iyo daacada ka gaarin meeshii ummadihii kale ka gaareen maadaama ay ka cimri dheeraayeen ummadihii hore cimrigooda aad u dheeraa ummaddaana cimrigeedu waa iska gaaban yahy lixdan sano iyo lixdan iyo saddex sano iyo cimrulqaalibku weeye fa acdaahu allahu leylata alqadri khayran min alfi shahr ilaahay baa markaa siiyey leylatulqadrigi oo ka khayr badan kun bilood marka imaamu maalik baa muwadi'iisa taasna ku warinaya marka xadiid kalaa wuxuu isna tilmaamayey ee anas laga wariyey in ummaddan muxamediyada la siiyey leylatulqadriga ummadihii horena aan la siinin ummaddan lagu khaas yeelay dayib marka imaamu nawowi wuxuu yidhi waxaan leeyahay imaamu shacbi baa wuxuu yidhi leylatulqadrigu waa fadli badan tahay sida hameenku u fadli badan yahay ayaa maalintaysuna u fadli badanta hameenka iyo maalintaba waa la dadaalaa marka si iyomaa tobanka dambe mar haddii la gaaro gaar ahaan tirada isdheer mar haddii la marayo waxa weeyaan sidaasoo kalea marada dhexda loogu xidhanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaan jeclaysanayaa dadaalka qofku uu maalinteeda dadaalayo inuu ka dhigo sidii hameenkeeda u dadaalayadoo kale dadaalka uu hameenkii bixiyadoo kale inuu maalintiina dadaalo waxaana ugu sarraysaa hameenkii inuu salaad ku nooleeyo qiraa'atu lqur'aan ku nooleeyo nebiga salligiisa calayhi salaatu wasalaam ku nooleeyo ducadana uu badiyo weliba ilaahay cafi iyo caafiyo weydiisto ayaa macnaha ugu muhiimsan oo ugu badan baa layidhi dayib markaa leylatulqadrigu wuxuu ku dhaartay saxaabigii jaliilka ahaa cabdulaahi ibni mascuud inay tahay leylatu sabcin wa cishriin hameenka toddoba-iyo labaatanka oo sida xadiidka imaamu muslim uu warinaya ee axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi calaamaad bayna leedaho waxaa lagu garanayaa qoraxdu maalintaas leylatulqadriga hameenkeeda maalinta ka dambaysa qoraxdu way soo dhalanaysaa iyadoo iska cad oo shucaac badan shucaac aan lahayn sababtoo ameenkaasoo dhan baa malaa'igtu soo degayey kuwaa korayey kuwaa imaanayey markaas socodkaa tirada badan darteed aad bay marka qoraxdu iftiinkeedu u yaryahay maalinkaa isaga calaamaadka lagu garanaya ayay ka midta ayib waxa weeyaan marka waa la qariyay oo waxaa loo qariyey inaan la tala saaran oo la itikaalan in la dadaalo bishoo dhan aan laylatulqadriga haddii la caddeeyo habeenkaa keliyay dadku fiirsan lahaayeen markaa waxaa la doonayaa bishii oo dhanna in la dadaalo ayib marka calaamaadkaana faa'iidaa ku jidho haddii qofki inta dadaalay calaamaadkai arkaan hadda wuu ku bishaaraysanaya cibaadadii daacada u la yimid in ilaahay waafajiyey laylatulqadrigi haddii isagoo aan dadaalin calaamaadkii u arkana hadda waa qoomamaynaya hadhowna wuu ogaanayaa xilligii ay ku aadanayd oo ramadaanka kale iyo sanadka kale ayuu fiirsanaya xilligii oo dadaalaya ayib markaas waa hameenkaas fadliga badan oo qur-aanku caddeeyo inoo tilmaamay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiis ina ku siiyey waxaa la doonayaa marka dadka mu'miniintaah inay dadaalaan daacada ku dadaalaan istikfaarta badiyaan salliga rasuulka badiyaan calayhi salaatu wasalaam qur-aan akhriska ay badiyaan ee nebigu xataa isagoo raba inuu habeenka laylatulqadriga caddeeyo ayaa xoogaa murana dhacay sida xadiidka saxiixa tilmaamayey nebigu wuxuu yidhi waxaan u soo baxay inaan idiin caddeeyo habeenka leylatulqadriga ah laakiin laba nin oo muslimiinta ka mid ah murmay muranka iyo khilaafkuna ma fiicna markaasaa wuxuu yidhi la rafciyado waxaaba laga yaabaa inay khayr idin tahay rafcintaa la rafciyey oo waxaa weeyaan haddee habeenkii oo dhan baa la waayey ma ahee meeshii nebigu ku caddayn lahaay oo ay kaga jiri lahayd bisha caddayntii ahayd ayaa la rafciyey marka bishii oo dhan baa hadda la dadaalaya khayrina idintaa laga yaabaayo waxa weeyaan hadda bishii oo dhan baad dadaalaysaan habeen kasta leylatulqadrigiiba iska ixtimaalaya markaasa iska dadaalaysa de marka qofka leylatulqadriga ilaahayna waa u daahirin karaayoo in ilaahay tuso waa arrin dhici kadha haddii uu arkana markaa qofku inuuba iska qariyo ayaa fiican oo waxba u maarata karaamaadka iyo waxyaalahaas waa la iska qarsadaayo iska qofku inta uu iska bishaarayso markaa uusan cidna u sheeg sheegin dayib si aan isagana markaas riyaa iyo istusus iyo cujbi iyo kibir u soo gelin xagga aadaabtana sidaasaa ku fiican baa layidhi markaas tobankaa dambe ayaa laylatulqadrigu ku jidha imaamulbukhaari saxiixulbukhaariga baab buu ku qoray ah baabu taxarii leylata alqadri fi lwitri min alcashri alawaakhir leylatulqadriga in laga dalbo laga raadiyo tirada isdheer ee tobanka dambe baabkaa markuu sharxayay xaafid ibnulxajar alcasqalaani ayuu wuxuu yidhi tarjamadaasi waxay tusinaysaa buu yidhi leylatulqadrigu inuu ku kooban yahay ramadaanka keliya inay ku jidho waa masalo misna ay tobanka dambe oo ramadaanka ay ku jidho waa masalo labaad misna tirada isdheer oo tobankaas ka mid ah ay ku jidho waa masalo saddexaad misna aysan hal hameen iska laasimayne laga yaabo sanadba inay meel ka gasho sanad kow iyo labaatan ka noqoto sanad saddex iyo labaatan ka noqoto sanad shan iyo labaatan ka noqoto mar kale toddoba iyo labaatan ka noqoto sidaa ay ku socoto markaasuu yidhi xaafidku waqad ikhtalafa alculamaa'u fii leylati alqadri fii leylati alqadri ikhtilaafan kathiira leylatulqadriga way isku khilaafeen culimmadu iskhilaaf tiro badan meesha ay ku jidho sida ay tahay wataxasala min madaahibihim fii dalik akharu min arbaciina qowlan waxaa ka soo xasilay buu yidhi wax ka badan afartan qowl baa ku jira oo culimmadu ugu sugan afartan qowl qowl kastana culimo ay ku tageen marka waxa weeyaan fadxulbaariga ayaad ugu noqonaysaa haddii aad maalan faahfaahin dheeraada iyo aqwaashaas oo kale qofku doonayo inuu maaragta si fiican uga bogto ka waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a salaada cishaha iyo salaada subax inuu ku dadaalo inuu jamiica ku tukado waafaqidii leylatulqadrigu markaa waa u xasilaysaa baa layidhi ducadana inuu badiyo uu ku dadaalo ilaahay inuu waafajiyo subxaanahu wa tacaala dayib marka waxa weeyaan leylatulqadrigu oo hameenkaas hadde siddeetanka sano iyo ka badan ah iyo bilaha ka sii khayr badan intaas u dhigmayo kaba sii khayr ka badan waxaa la doonayaa in laga faa'iidaysto oo lagu dadaalo oo caaisha waxay tidhi yaa rasuula allah ara'ayta in calimtu aya leylatin leylatulqadr ka waran haddaan ogaado hameenka leylatulqadrigu yahay ma aquulu fiihaa bay tiri maxaan idhaahdaa markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam quulii waxaad dhahdaa allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii waa xadiid khamsaduba ay wariyeen imaamu bukhaari imaamu muslim ay ka mid yihiin marka waxa weeyaan ducadaasaa la badinaya ilaahay baa cafi la weydiisanaya ilaahayna waa jecel yahay cafiga waa jecel ilaahu iska kay cafi baa markaa leeda saxaabigii nebiga adeerkii ah cabaas bin cabdilmudalib ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasaan ku idhi buu yidhi ilaahay waxaan weydiista ibar yaa rasuula allah markaasuu yidhi cabbaasow yaa camo rasuulillaahiyow ilaahay waxaad weydiisataa alcaafiyata fi dunya waalaakhira caafiye ilaahay weydiisa adduunka iyo aakhira labadaba maalintii labaad ayuu ku soo noqday sidii oo kale uu yidhi maxaan ilaahay weydiisaa sidii horaa loo sheeg maalintii saddexaad buu ku soo noqday sidii oo kalea loo sheeg markaasaa waxaa lagu yidhi iyadoo lagu qancinaya ducada weynankeeda haddii ilaahay ku siiyo caafiya fi dunya aakhirana ilaahay kugu siiyo adduunkana kugu siiyo waad liibaantay faqad aflaxta rawaahu alimaamu axmed waa tirmidiy marka sidaasaa leylatulqadriga ilaahay loo weydiisanayaa ducadaas cafi la weydiisanaya allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii ayaa la badinaya ee nebigu wuxuu badin jiray calayhi salaatu wasalaam ducadiisa ka mid ahayd acuudu biridaak ilaahayow ridahaadaan magan galay min sakhadika baan ka magan galay caradaada wa bicafwika baan ilaahayow magan galay min cuquubatika ayaan ka magan galay dayib ayuu dhihi jira markaas leylatulqadrigu waa hameenkaa weyn oo ilaahay baa fiirinahaya mu'miniinta kuwa ummadda muxamadiyada ah markaasaa ilaahay iska cafinaya ilaahay waa u naxariisanaya ilaa afar qof mooyaane afartaa qofna waxaa ka mid ah qofka khamrada macnaha daa'imay iyo qofka caaqaada waalidka caasiga ku ah ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah qofka mushaaxinkaayoo dadka qalbiga xumaanta ugu haya iyo qofka qaadicu raximkaayoo qaraaba goyska afartaa mooyaane inta kalea la iska cafinayaa bale dayib markaa si kastaba ha noqotee inay dadku ilaahay cafigiisa dalbaan ayaa loo baahan yahay oo ku dadaalaan maxaa yeelay dembi kastoo qofku la yimid ilaahay cafigiisaa ka weyn marka ilaahay raxmaddiisa lagama qusto ilaahay cafigiisu waa weyn dayib marka hameenka haddii ilaahay ku waafajiyo waa kanzi weyn iyo kayd weyn oo aan kaan dhammaanayn qofka saa'imkaa soo soomana misna ilaahay leylatulqadriga waafajiyey waa wax weyn weeyaan waa bishaaro weyn marka nafaxaad baa ilaahay leeyahay oo xilliyadaas nafaxaadkaasi ilaahay raxmadda uu bixiyo in loo bambaxo oo la weydiisto oo ilaahay inuu ku ku haleelsiiyo waxyaalaha ugu weyn oo qofka laga doonaya ayay ka mid tahay baaraka allah fiikum waxa weeyaan afar shay waxaa la yidhi ilaahay afar kale uu ku dhex qariyey leylatulqadriga ramadaankaa lagu dhex qariyey maxaa loogu dhex qariyey inay ku dadaalaan habeennadiisa oo dhan cibaadada iyagoo isla habeen kasta waa intaasoo caawa leylatulqadriga ay tahay ee dadaal waa arrinta koowaad arrinta labaad saacatulijaabada waxaa lagu dhex qariyey yowmualjumuca maalinta jumcadabaa ilaahay ku dhex qarsha siday saasoo kale yana u dadaalaan oo saacad kastoo jumcada isku dhahaan ama ijaabadii tahay oo ilaahay ay baryaan arrinta saddexaad waxa weeyaan salaatul wusdaa salaada la yidhaahdo salaadaha shantaa bay ku dhex jidhaa iyadana waa in salaadahoo dhan lagu dadaalo arrinta afraad waxa weeye ismul acdam magaca ilaahdo weyn asmaa'ul xusnahiisa ilaahay ku dhex qariyey si ay asmaa'ul xusnahoo dhan ilaahay ugu baryadaan kolleyba markaa mid ka mida u noqonaya marka sidaas baa waxyaalo dhan loogu dhex qarshay arrimo kale ilaahay si maaragtay layskugu dhiibo loo cibaadaysto loogu dadaalo markaa leylatulqadri waa hameenkaa sharafta badan waa hameenkaa fadliga badan waa hameenkii sharaftida weeye waa hameen mansiladiisu aad iyo aad u sarrayso waa hameen qofka ilaahay waafajiyo wax weyn ay u xasileen ilaahay hayna waafajiyo waana inaan ku dadaalna insha allahu tacaala ducada iyo cibaadada iyo khayrka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu